magaalada garowe xarunta dowladda puntland waxaa la filayaa in ay beri xolle hore soo gaaraan wafuud caalamiya oo ka kala socda qaramada midoobay iyo sidoo kale dalal kala duwan oo ka mida kuwa daneeya arrimaha soomaaliya wafuudani ayaa waxaa hogaaminaya wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan xafiiska taageera soomaaliya ee unsos danjare mijel keton waxaana la socda sida wararku ay sheegayaan diblomaasiyiin kala duwan haddaba ujeeddada wafuudan ay u imaanayaan puntland iyo cidda ay la kulmayaan ayaan caawa ka waraysanay marwacasho geella diiriya oo xileel kala duwan puntland iyo soomaaliya ka soo qabatay xilligana ka mid ah ururada bulshada rayidka ee puntland jaamac cabdiraxmaan axmed ayaa khadka telefoonka ku waraystay
bismillahi ramaan raxiim waa mahadsan tahay sidaa la socotay raadiyadda markii ugu dambeysay ee ay kusoo noqotay magaalada muqdisho waxay la soo noqotay mowqif ah in ay soo qaadacaan muxuu ahaa qaadashada nidaamka four pointy five waxay la socotiyeen dadka reer puntland dadka reer puntland waa la socotaa dad iyo gudubba waa laga horyimid muxuu ahaaye aada lagu soo dhaweeyey mowqifkii ay dowladda ka qaadatay maadaama mowqifkaas marka puntland ay ku adkeysatay beesha caalamka iyo dowladda iyaduna ay raaceen mowqifka ay soo jeedisay dowladda federaalka waxaad moodaa inay kala aragti duwanaan jirto kala aragti duwanaantaas marka waxa weeyaan ma aysan jirin decision la saxiixay laisku wada raacay puntlandna meel bay taagnay inta kalena waxa weeyaan meel bay wada taagnaayeen sidaas daraadeed ayaa muxuu ahaayey ninka u fadhiya srjiida ah muxuu ahaayey ergey gaarka qaramada midoobe u fadhiya soomaaliya iyo muxuu ahaayey madaxda safaaradaha dowladaha ee soomaaliya iyaguna qaabilsan waxa ay ku tegayeen muxuu ahaaye shirar ku tegayeen inay tagaan maamuladii ka muujiyey dareelka ka muujiyey four point five sida puntland oo kale marka berigay imaanayaan waxay rabaan inay la kulmaan ismaga inay la kulmaan wahada bulshada rayidka inay la kulmaan baarlamaanka inay la kulmaan dowladda inay la kulmaan kabacdina positionkaas ay maarata wax ku qaataan la siiyo hadda marka waxa weeyaan aniga qaybo kala duwan baanu ahayn muqaybka civil society maadaama anaga aan guddigii puntland isugu jira dowladda iyo civil society oo ka qaybgalay shirarkii madasha waxa weeyaan waxa la diyaariyay waxa waaye qaybaha kala duwan ee bulshada qayb walba qaabkii loola kulmi lahaa iyo masaail position leaderkooda ay soo jeedan lahaayeen galabad waxaan kamid ahaa qolay haa bulshada rayidka ah iyadana waxa weye u diyaar garoobeen shirkeyga anaga beri galab baan leenahay sidoo kaleetana subaxnimada markay yimaadaan dowladda iyo la shiri doona baarlamaanka iyo marka dee fikirkaas in baa la isu keeni doona haddii lahaydna
waa gartay ujeedada ay u imaanayaan puntland marka maxay tahay
wala ujeedada ay u imaanayaan waxaa waaye waxay danaynayaan inay puntland ku qanciyaan inay raacdo go-aanka dowladda federaalka soo saartay ee beesha caalamkuna ay taageertay dee puntland iyagana posishinkeeda gaarkaabay leedahay maadaama ay tahay dowlad hore dowladda federaal ka horeysay go-aan soo qaadatay wadatashiga dadkeeda muhiim u yahay dadka waxa ay rabaan ayaana soconayo maxaa yeelay dadku waxa weeyaan waa dadkii hadda kahor lix boqol oo qof ayaa lagu kulmiyey lix taqmo oo puntland kamida position bay soo qaadeen ah inay maxaa rabaan inay mukulaad dhaba helaan ay geedaha ku qaybsadaan saasaa dowladda loogu dhiibay dowladdana go-aankoodii markii ay socon waaye waa kusoo celisay hadda laftirkooda marka dadka iyadaa la rabaa inay qanaciyaan beesha caalamka markay timaado waxa ay la yimaadaanna waa la eegi doonaa laakiin dadka positionkooda waxaa waaye anagu lix iyo toban sanaan kusoo jirnay nidaamka four point five maanta waxaan u baahanaa waxaa waaye inaan mahalna mukulaad dhab ah waxaan rabnaa in xildhibaanka laga soo dooranayo puntland uu noqdo mid deegaankiisa laga soo daarto mid dadkiisa yaqaano mid muxuu ahaayey fikir muxuu xambaari kara marka taasay ku doodayaan meeshan waxaa rabnaa in laga saaro fikirka ah inay puntland u dugayso inay wax kororsato ama tiro kororsato inayna sidaa ma aha puntland tiro ma rabto muxuu ahaayey fog dheeraada ma rabto waxa ay rabtaa waxa waaye inay fikirkoodu ay xambaaraan iyo waxa dadkooda rabo inay socdaan oo dadkooda matalaan dhabeel taasna weligeed kuma tanaasubaysa de haddii ay muxuu ahaayey war isugu yimaadaanna dadkan wax kasoo baxay way noqon doonaan laakiin ilaa iyo hadda waxa waaye fikirka dadku qabaa waxa waaye go-aamadii shacabka kasoo baxay ee dal iyo dibad reer puntland isku raacaan in muxuu ahaay loola tago beesha caalamka cashigale puntland keliya ma diidin go-aankan somalilandna way diiday marka maxay tahay waxa gaarka ku ah puntland oo beesha caalamka ay u doonayso inay ku qanciso inay qaataan four point five oo aan somalilandna loola hadlay walaal waxaa weeyaan fikirka ayaa kala duwan somaliland waxa waaye dhan iyo tobankii sano ugu dambeysay waxay tahay inay soomaaliya ma yihiin marka soomaaliya laga hadlayana badanaaba dadka iyaga ay ka hadlaan ee dowladda ka hadasho somaliland somaliland koonfur joogta way xisaabsana maxaa in dowladda somaliland intay fariisato ay ergo soo dirsanayso oo iyaga baarlamaan ka imaanayo iyada dadka xisaabta ugu jira oo qorshaha ugu jira waa somalilandka koonfur joogta waaye marka sidaas daraaddeed uma arkaan culays in somaliland la waayo iyo professionkeeda way haystaan somaliland iyo dadkeedii laakiin dadka ilaa hadeer banaanka ka taagan waa dadka reer puntland waaye maxaa yeele puntland waa maamul weyn waaye muxuu ahay miisaankeeda leh la-aanteedna way adkaanaysaa soomaaliya inay doorasho ka dhacdo haddii puntland banaanka ka istaagto puntlandna ma rabto wax muxuu ahaaye lagu dirqiyo oo aan ka imaan rabitaankeeda in ay la qaybsato diyaar ma aha marka waxa weeyaan dadku markay shacabka u imaanayaan shacabka dareenkooda muujinayaan marka dambana meelbaa laisla soo gaaraya mana aaminsana cid la qasri karaa marwacasho geella diri oo khadka telefoonka ugu warramaysay jaamac cabdiraxmaan axmed ayay taasi ahayd